duruufo guud inay iyo la qabaan gobolada soomaaliya oo dhanba gaar ahaanna koonfur galbeed soomaaliya duruufo goonaho iyo kaxeeran iyo isku jaraan weli shakaan lahayne wariyaalka koonfur galbeed weli kumadayna dadka mujaahidiinta eh sida ciidamada qaranka soomaaliyeed noocyo shooshal duwanba buridiyon haystaan shabaabkan la dagaalamayaan amniga iyo kala dambaynta inay dalkan laha kanaga iyo unfadaayaan yaa iyoona dhiib ku eyin kaamirooyin shooka dagaalamahayaan xabad waldilaasi mee xabada tiidiyo wali uu ahaa xabad ha muujiyaasu duruufo dalku ku jara horumarka dowladda suubiyaasa horusocodka arrimaha bulshada iyo natay ammaanka antioba marka weli dhiib ku eyna dadka furunto hore ka jara oo horumarinta gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhiib ku qaadadahay duruufo badan ha ka shaqeeyeen dad badana iyagoo hoolanka jara mehnadan dadsi on shaqeeyaan beledkan baydhabo iyo natay baldaanka kale ee koonfur galbeed soomaaliyaba wariyaal koonfur galbeed ee dhibaataha kadeerti bershu on curyaameyne xubnaagii iyo jeelayeen iyo lahaayeen ya kabaaleen birshoon aakhira baalaana adduunyadu ku tabeena iyagoo halgankaas ka jaro dhammade birshoonna ilaa hadta maku cajisna maana argagixisa makanagana walaagee dhii wali ogaadayna inay maalin walba lankii ilaahay anka talagale waqtishay isu dhammadow lan walbeenna waajibaadka dawliga ee geebta ku saaran use kula shaqeeya dadshay yoonatay deegaansha iyo dowladdiisba iyadii iyadaasiin kama hadnagaana seminaarkan shanbere dareero doona shanta bere wali laku yaabay dadka inay aragayaan seminaar madeleere isla markiibana dadka maskantiyo ha ka dhiyaasa meel wala ku qaadadaa oo hootiyaalkii kaararka la siyaayay beesada laka qaadadaaya ama raashinka la siyaayay inuusayin seminaar macnaashay waliba aqoon kororsigu aqoon kororsigaas waddanka horreyta wali anfacay dadka hata inta fadhiyey oo labaatan iyo sideedku xubnaade iyoona weli anfac kalayn siinagdaayana dadka iyo haata ka ahoo waryaalkao fursad inayn helna yo walaagay shanta beriyo inta ka baradan sheegayan hanga ha dhegni hanga ha aragni hanga ha tababaran mustaqbalkana wali baangnagadaase wal xayaatadiyo iyo nololniyo iyo ka dabridu koraan waryaal nadiif oo waltarlena iyo kanagada koraan waryaalka soomaaliyeed aqoon darro badana isku jarta tabar darro badana isku jarta